bulshada ku nool deegaanka gobsoor oo hoostaga degmada gaalkacyo ayaa cabasho ka muujiyay dhibaatooyin la xidhiidha dhinaca nolosha caafimaadka iyo waxbarashada iyo sidoo kale biyaha oo muddooyinka u dambeeyey bulshada halkaasi ku nool ay dhibaatooyin ku qabeen kadib markii halkaasi gaareen wafdi uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee arrimaha samafalka iyo mashaariicda ay wehelinayeen afhayeenka odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka mudug axmed maxamed warsame gudoomiyaha deegaanka gobsoor iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaankaasi ayaa ugu horreyn ka warbixiyey baahayaha halkaasi ka jira ugu horrayn hortay qofka bini'aadamka ah biyaha wuxuu cabo biyaha ugu horraysa nafta biyihii hadda waa waa haysanaa laakiin agabkii lagu cabi lahaa ama qaybin lahaa ama xoolaha ama dadka u qaybin lahaa baa nugu yar waxaa nugu yar waastooyinkii oo sida arkaystaan waa siduu ay tahay hal waastaa oo geele hal waastaa oo keligeeda ay tahay waastada ariga sidoo kale keligeed kiyooska dadku ay ka cabaan ama dhaamanku ay ka cabaan ay tahay keligeed sidaas daraaddeed masala intaas waxaa usii dheer inay hal tuubo ay isku madho oo isku hal tuubo ay yihiin waa arkayseen hadda saacaddu lix saacii jacab bay ahayd haddeer arigii meeshaan ugu dambeeyo ka dareeray inuu qoraxda u baaba'o khatar buu u galay xilli hamiina sidii loo soo horay inuu haddeer dareeray waxayse kaloo aysan lahayn deegaankan gobsoor xaruntii caafimaadka ee qofka caafimaad inuu helo baa shardiya waana ka hadli doonaan
baahiyaha hadda ka jirana ceelka wuxuu u baahan yahay dayactir wuxuu u baahan yahay waastooyin wuxuu u baahan yahay tuubooyinka laga bedelo wuxuu u baahan yahay magaalada biyogelin ceelka haamaha oo la badiyo intaas ayaa ceelku u baahan yahay wuxuu kaloo u baahan yahay soolar oo soolarku ma siin karo markii cadarku ay tahay in motoor loo kiciyo buu wuu rabaa oo soolarku wuu ku yaryahay in soolarka loo badiyana wuu rabaa qaybo badanoo soolarka ka bidana way hadlaysantao sidaan hadda heeta kusoo araragnay in ayagana la bedelay rabaan waxaa kaloo deegaankan u baahan yahay male deegaankan waxbarasho waa ujeedaan maanta wax bulsho dhooban oo u baahan waxbarasho xarunta ay wax ku baran lahaayeenna ma leh macallimiin wax bartana ma leh lageeyo maleh waa dhigbax baag la dhihi jiray ilmuhu sidoo kale hadday naga xanuunsadaan ilmuhu hadda way naga xanuunsan yihiin magaalo la geeyo ma laha magaaladu isbitaal nooma leh halbiyogelin nooma laha abaaraha iska jira abaarahaas waxaa suura qofku wuxuu ku qaata ilmaha inuusan haysan gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee galmudug doctor bedel sheekhlibaan ayaa isna sheegay inka maamul ahaan ay xooga saari doonaan sidii wax loogu qaban lahaa bulshada ku nool deegaanka gobsoor ee hoostaga degmada gaalkacyo waa idiin mahad celinaynaa dadaalkii hayaankiina rajeyna insha alla meeshaan oo caasibad ah oo bariga gobolka mudug caasimad waa inaan gaarno dadaalkiina wada dhallinyaradana waxaan rabnaa inaad waxbarashooyinka ugu yaraan xataa wasaaradda waxbarashada waxaan ka rajaynaa insha allah in macallimiin insha allah idinkantaan ka codsanaynaa inaad ardada iyo dugsiga markaa ka soo baxaan inaad geysaan iskuulka geysaan oo naafac siduu ilmuhu noqdo dalka iyo dadkana wuxuu anfaco haddii kaleto wuxuu kaa noqonaya wiilku adigana waxba ku tari maayo qof iska xamaali uu noqon doonaa aad iyo aad ayaan kuu mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaalana duruufta iyo xaaladahan hayse allah naga bixiyo wax aan qaban karna in ka xagramayno